mas-uuliyiinta iyo madaxda kala duwan xukuumadda xisbiga xisbiyada ardayda iskuulka saaxiibka ee cismaan aadan dool quulleh mujaahidiinta kale ee joogta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad dhammaan dadkii halkan ka hadlay oo dhammiya si wacan bay u hadleen waxaan marka hore idiin soo gudbinayaa meel kastoo aad joogtaan intiina goobtan ku sugan iyo inta ka maqanba hambalyo iyo xus iyo tacsi uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siiraayo u gudbinayo munaasibadda maalinta toddobiyo tobanka oktoobar awgeed dhammaan intii ka qayb gashay meel kastoo ay joogto iyo inta xuskeeda u taagan ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba joogta waxaan idiin soo gudbinayaa tacsidaas in geerida iyo ducada uu shuhadadii madaxweynuhu u marinayo ilaahay u baryayo inuu naxariistii janno ka waraabiyo inta noolla uu ku hambalyo inay ku bogaadinayo inay maanta soo gaadheen iyadoo uu dalkii joogo xornimadii somalilanna ay jirto maanta waxa ay naawulayaanna ay aqoonsiu qura tahay waxaan doonayaa laba erey oo keliya inaan ku koobo anigu waxaan ahaa codkii ugu horreeyey ee radio snm ka baxa wariyihii maalintaa hadlayay baan ahaa waxaan anigiiyo muuse aadan oo dhintay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye baanu ahayn raggii badnaa ee idaacaddaasi maalinta aanu ku hadlaynay ka soo shaqaynayey dhammaantood intooda badani waxa ay maanta ka shaqeeyaan wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta intooda badan waa inta nool intii dhimatayna ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiy waxaan leenahay agoon baanu leenahay sidaas oo kale hadda waxaan ka hadlayaa ciidamadii dagaalamayey waxaa kaloo dagaalamayay qaybtaasi idaacadaha iyo qaybtii debadaha joogtay shuhadadu way badan tahay shuhadadaas oo dhan bay maalintani u taagan tahay waxaana lagu asteeyey oo lagu xushay toddobiyo tobanka oktoobar sababihii uu maxamed kaahin axmed halkan ka sheegay waxaan doonayaa inaan idin idhaahdo maanta guushii snm maxay tahay guusha snm waxay tahay somalilan oo guulaysata hadday somalilan guuldaraysato snm way guuldaraysatay ma beenba mujaahidkii maalintii dagaalamayay kii soo dagaalka soo gaadhaynaa hadduu maalintaa soddon jir ahaa maanta waa konton jir hadduu afartan jir ahaana waa lixdan jir waxay somalilan maanta ka talinaysaa ubadkiisi inaanu dayacmin oo ardayda ay hor fadhidaa aanay dayacmin waana sabab mid ka mida sababaha ay xukuumaddu u go'aansatay in waxbarashada bilaash looga dhigo iyagaa la xasuusnaa kuwa la midkaabaa la xasuusnaa somalilandse waxay somalilan ku noqonaysaa inuu qof kasta oo inaga mid yahay hadduu esram yahay iyo haddaanu ahaynba uu dareen u yeesho maanta waxa inaga dhexeeya waa somalilan waxaan jecelahay shacbiga boorame waxaan jecelahay shacbiga hargeysa waxaan jecelahay shacbiga saylac waxaan jecelahay shacbiga burco waxaan jecelahay shacbiga berbera waxaan jecelahay shacbiga ceergaabo waxaan jecelahay shacbiga laascaanood waxaan jecelahay shacbiga buuhoodle waxaan jeclahay shacbiga sallaxley waxaan jeclahay shacbiga belligubadle waxaan jeclahay shacbiga qabiiley waxaan jeclahay shacbiga somalilan daraf ilaa daraf maanta waxaan doonayaa guusheeduna ay tahay somalilanna ay guusheedu tahay inaynu helno somalilan oo dal ah oo dowlad ah oo dunida ka mid ah oo la aqoonsan yahay wixii waxaa ka sokeeya ka shaqayn mayno taasaynu ka shaqaynaynaa ubadka yaryarna inay maalintaasi ay tallaabsan karaan oo xorriyaddooda ay heleen ee aabbayaashooduga soo shaqeeyeen ay gudaheeda wax ku bartaan oo tacabna ay ku heli karaan baynu ayaynu ka shaqaynaynaa aanu dareenkeenna ka dhigno mid waddaniyadeed mid somalilaannimo ilaahayna hayna garaysiiyo wasalaamu calaykum